يا بهجة الأكوان هذه فرحة يا بهجة الأكوان هذه فرحة كبرى تزاحم قلبي الولهان خبر سعيد عانقته مسامعي فغدوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ciid wanaagsan taqabal allahu mina wminkum saalix alacmaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oon ugu magac darnay ciidda iyo caalamka waxaana qodobadaan idinkugu soo gudbin doonna ka mid ah mu'asasada warbaahineed ee assaxaab oo si cajiiba uga hadashay weeraradii waaweynaa ee alqudus lan tuhawad oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay waddamada kenya iyo soomaaliya si gaar ahna u beegsanayay masaalixda iyo ciidanka maraykanka waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa warbixin faahfaahsan oo ku aadan cadadka afraad ee majalada ummatun waaxida oo ah hadiyada ciidulfitri almubaarak ee mu'asasada assaxaab ugu talagashay dadka muslimiinta ah waxaan sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistaan mowlowi hibatullah oo dadka muslimiinta ugu hambaliyeeyey bilashada ciidulfitri almubaarak fariimo muhiim ahna diray warbixin ku aadan kelimada amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistaan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku aadan caadaadka iyo dhaqannada dadka muslimiinta ah inta lagu guda jiro maalmaha ciidda waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya walaalaheen maxamed ismaaciil iyo maxamed cali aadan ku soo dhowaada barnaamijka caalamka iyo ciidda عادتي وقتهم وفق إلهي بارك الأزمان waa hagaag mar kale ciidukum mubaarak wataqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal ayaan idin leennahay amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistaan mowlowi hibatullah ayaa soo diray fariin muhiim ah oo uu dadka muslimiinta ugu hambaliyeynayo munaasabadda ciidulfitri almubaarak bayaankan oo ku qornaa luuqado kala duwan oo ay ka mid tahay luuqadda carabiga wuxuu mowlowi hibatullah ku diray fariimo muhiim ah isagoona si faahfaahsan oga hadlay xaaladda dhabta ah ee ka taagan dalka afghanistaan warbixin ku aadan bayaanka uu amiirka soo diray waxaa soo gudbinaya walaalkeen maxamed cali aadan bayaankan oo ka soo baxay mujaahidiinta imaaradda islaamiga ee afghanistaan islamarkaana uu ku saxiixnaa amiirka imaaradda sheekh mowlawi hibatullah ayaa waxaa shacabka reer afghanistaan mujaahidiinta ku sugan dhammaan goobaha dagaalka iyo guud ahaan ummadda muslimka ah loogu hambaliyeeyey munaasabadda ciidulfidriga istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka lagu yidhi waxaan dhammaantiin hambalyo ka timid qalbiga idinkugu tahniyadaynaynaa munaasabadda ciidulfidri almubaarak waxaan allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu idinka aqbalo soonkiinna qiyaamkiinna iyo dhammaan cibaadadii aad samayseen waxaan allah ka baryaynaa inuu kuwa shahiiday ka aqbala shahaadadooda mujaahidiinta iyo ummadda muslimka ahna ku galladaysto ajir weyn wixii dhib ah oo ay kala kulmaan waddada allaah waxaan sidoo kale weydiisanaynaa in kuwa dhaawacmay uu siiyo caafimaad deg deg ah kuwa maxaabiista ahna uu ka soo daayo xabsiyada iyo inuu abaalmarin ballaaran iyo sabar qurux badan ku mannaysto qoysaska shuhadada iyo reerahooda iyo inuu dhammaan muslimiinta u hirgeliyo himilooyinkooda ayaa lagu yidhi bayaanka tahniyadda ah ee ka soo baxaya amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistaan sheekh mowlabi hibatullah anigoo ka faa'iidaysanayo munaasabadan barakaysan waxaan jeclahay inaan idinkugu caddeeyo mowqifka iyo ahdaafta imaaradda islaamiga ee afghanistaan ee la xidhiira dhacdooyinka iyo xaaladda dalka ka jirta sida soo socota in jihaadkeenna uu yahay mid lagu raaligelinayo allah subxaanahu wa tacaala iyo in si buuxda loo xureeyo dhammaan dhulalka muslimiinta sidoo kalena dhidibada u aasna nidaam islaami oo saafi ah qofna kama qarsoona waxa ay mujaahidiinta bixiyeen oo nafur ah iyo dhabar adayga ay ku wajaheen dhibka iyo mashaqada si aan u xaqiijino ahdaafteenna iskuna hortaagno fitanta iyo khataraha waxaan dhammaan shacabka iyo mujaahidiinta dhufaysyada kaga jira jiidda hore ka rajaynaynaa inay fiiro gaar ah u lahaadaan ahdaaftooda asalka ah in badanna ka shaqeeyaan xoojinta safka ilaalinta midnimada iyo ku dheganaanshaha diinta allah ilaalinta arrinkaasna waxaa asal u ah daacada allah iyo in ay ku dadaalaan taageeridda iyo dhisidda maamul islaami ah maadaama imaaradda islaamiga ee afghanistaan ay tahay hoyga guud ee shacabka afghanistaan siina waddo jihaadkeeda si ay u xaqiijiso yoolkeeda kaasoo isaga awgii afartan sanno loo bixinayay nafuurka waxay imaaradu ugu baaqaysaa dhammaan culimmada muslixiinta fadliga badan macallimiinta oday dhaqameedyada qowmiyadaha qoraayaasha abwaanada waxgaradka iyo kuwa hadalkoodu ay dadka maqlaan ee ku sugan waddanka inay kordhiyaan iskaashiga iyaga dhexdooda ah iyadoo hadafkuna yahay sidii loo taagi lahaa nidaam islaami ah oo barax tiran iyo in la iska kaashado dib u dhiska dalka lana xoojiyo midnimada lana dhiso afghanistaan xur ah oo sharaf leh iyo in ay juhdigooda ugu badan geliyaan sidii ay ugu dhex faafin lahaayeen ehelkooda iyo ardaydooda wacyiga dhabta ah iyo xaqiiqooyinka jira iyo in ay ummadooda xusuusiyaan sharafkoodii hore waxa aan rajaynaynaa inay ka hortagaan isnaceebka qabyaaladda khilaafka fasaadka iyo wax weliba oo dhaawacaya diinteenna sharafta leh islamarkaana dhibaya madax bannaanida iyo midnimada waddanka waxaa waajib ku ah shakhsiyaadka aan kor ku soo xusay ee mas-uuliyiinta ah in ay kordhiyaan waxtarkooda ku aadan ilaalinta jiritaanka afghanistaan oo islaami ah iyo guulaha jihaadka iyo in ay juhdigooda ugu ballaaran ku bixiyaan sidii ay xaqa u difaaci lahaayeen iyo sidii kacdoon looga heli lahaa nufuusta jiilka soo socda si ruuxda nafuurka ay u noqoto waddo lagu ilaaliyo diinteenna toosan iyadoo la kaashanaya awoodda dhulkeenna ayaa lagu yidhi bayaanka imaarada islaamiga ee afghanistaan islamarkaana uu ku saxiixnaa sheekh mawlebi hibatullah xidhiirka siyaasadeed ee imaarada islaamiga ah waxa uu ku fiday waddamo ku yaala gobolka iyo adduunkaba in ka badan sidii uu ahaan jiray waxaa imaarada loo sharaxay go'aanno iyo siyaasado ay iyadu leedahay taas oo dhalisay is-aaminaad labada dhinac ah shakhsiyaadka iyo hay-adaha ka cabsi qaba nidaamka soo socda kadib markii uu meesha ka baxo gumaystaha waxaan leenahay imaarada islaamiga ee afghanistaan waxay u xaqiijinaysaa mar labaad in imaaradu aysan raacin siyaasad kelitalisnimo ah islamarkaana xuquuqdooda la siin doono rag iyo dumarku u ahaadaba iyadoo qofna uu dareemayn ciriiri wuxuuna xaalku ku dhammaan doonaa iyadoo ihtimaam la siinayo dhammaan meelaha loo arkay inay muhiim yihiin si loo xoojiyo bulshada loona siiyo daryeel caafimaad wax walbana waxay ku socon doonaan iftiinka shareecada islaamka insha allah ayaa lagu yidhi bayaanka tahniyadda ah ee ka soo baxay imaarada islaamiga ee afghanistaan hay-adaha qaar ee ku shaqeeya qorshayaasha sirdoonka shisheeyaha iyagoo hadafkoodu yahay inay cadowga u xaqiijiyaan yoolkiisa foosha xun ama ay beegsadaan madaxda muslimiinta ama u degdegaya sidii ay dhulka uga hurin lahaayeen khilaafka iyo qabyaaladda qowmiyadda madaahibta iyo wixii la midka ah islamarkaana handadaad gelinaya midnimada dalka waa in ay ogaadaan hay-adahaasi in shacabka reer afghan iyo imaaradooda islaamiga ah aysan aqbali doonin arrinkaas sidii horraanba ay imaaradu waddanka uga badbaadisay khatarro noocaas oo kale ah allah idankii waa mid awooda inay is-hortaagto kuwa ku howlan arrimahaasi una joojiso mar labaad waxaa u habboon kuwa hurinaya fitanta noocaas oo kale ah inay caqligooda dib ugu noqdaan islamarkaana aysan ku mashquulin falalka noocan oo kale ah iyo afkaarta xunxun si ay mashaakil iyo carqaladooyin uga dhex abuuraan shacabka muslimka ah ayuu yidhi sheekh mawlebi hibatullah gaaritaanka heshiiskii taariikhiga ahaa ee lala galay maraykanka iyo soo afjaridda gumaystaha waxa uu ka dhigan yahay nasri weyn oo u soo hoyday imaarada islaamiga ee afghanistaan iyo dhammaan shacabka mujaahidka ah ee afghanistaan haddii uu heshiiskaasi u dhaqangalo si daacadnimo ah waxa uu faa'iido u yahay dhinacyada oo dhan imaarada islaamiga ah waxaa ka go'an hirgelinta heshiiska dhiggeeda waxaa sidoo kale laga rabaa inay si buuxda uga go'an tahay hirgelintiisa islamarkaana aan la oggolaan in la dayaco fursaddan qaaliga ah hirgelinta heshiiskaas ee aan kor ku soo xusnay waxaa suuragal ah inuu noqdo waddo lagu soo afjaro dagaalka uu maraykanku ka wado waddankeenna waxaa sidoo kale suuragal ah inuu noqdo waddo lagu keeno nabad waddankeennana looga dhiso nidaam islaami ah saraakiisha maraykanka waxaan leenahay qofna ha u oggolaanina inuu is-horjoogsado oo is-hortaago dhaqangalka heshiiska dhexdeenna ah ee aan dhowaan isugu waafaqnay si caalami ahaan ah shuruudaha heshiiska lasoo gebagabeeyey ayaa gebi ahaanba ah kuwa cadcad islamarkaana aasaas wanaagsan u ah qaabkii loo xalin lahaa mashaakilka labada shacbi waa in si buuxda loo dhaqangeliyaa heshiiska kaalaya oo aan horay ugu dhaqaaqno hirgelinta heshiiskan si aan u gaarno dariiqa ay ciidamadiinna uga baxaan dalkan iyo in nabad iyo amni lagu soo dabaalo afghanistaan iyo guud ahaan gobolka ayaa lagu yidhi bayaanka sheekh mawlebi hibatullah wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda dhabta ah ay ku nool yihiin maxaabiista muslimiinta ah ee ku jira xabsiyada xukuumadda kaabul maxaabiista ku jira xabsiyada kaabul waxay ku nool yihiin xaalado aad u xun sidaa awgeed waxaa shakhsiyaadka iyo mu'asasaadka qayriga ah waajib ku ah inay dareemaan mas-uuliyaddooda kaga aadan booskaas ayna qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah hagaajinta xaaladaha maxaabiista iyo sii deentooda ayaa lagu yidhi bayaanka tahniyadda ah dadka ku jira safka kuwa naga soo horjeeda waxaan dhankeenna u fidinaynaa cafis guud haddii ay joojiyaan xadgudubka iyo khilaafka waxaan rajaynaynaa in dhammaantood ay kaga faa'iidaystaan cafiskan si nabdoon iyo in ay joojiyaan gaboodfallada aysan carqaladaynin waddada amniga iyo istaajinta nidaam islaami ah kaas oo ah rajada malaayiin shahiiday kuwa dhaawacmay kuwa naafo ah carmallada iyo kuwa la dulmay imaarada islaamiga ee afghanistaan waxay ahmiyad siinaysaa dhibaatada soo gaaraysa dadka shacabka ah sidaa darteed waxay samaysay guddi gaar ah oo ka shaqeeya arrimaha badbaadinta nolosha dadka iyo inay ka hortagaan in dagaalada ay mujaahidiintu qaadayaan ay wax ku noqdaan dadka rayidka ah laakiin waxaa si isdabajoog ah loo arkaa in dadka rayidka ah iyo guryahooda lagu bartilmaameedsado duqaymo dhanka cirka ah iyo madaafiic ay soo ridaan kuwa naga soo horjeedo waana arrin murugo leh si arrinkan loo baajiyo waxaan dhammaan hay-adaha samafalka ee gudaha iyo dibadda ka rajaynaynaa inay qaadaan tallaabooyin adag si loo xakameeyo khasaaraha soo gaaraya dadka shacabka ah ayaa lagu yidhi bayaanka imaarada islaamiga ee afghanistan mar bayaanka lagu soo hadalqaaday cudurka koronafirus ayaa waxaa lagu yidhi cudurka korona waa musiibo caalami ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu bini aadamka ku ibtaleeyaa cudurro markii ay ka jeestaan diinta allah wuxuuna cudurkan imaanayaa xilli ay dadka khilaafeen diinta alleh xadgudubkana uu gaaray heerkiisii ugu sarreeyey dhammaanteen waxaa nagu waajib ah inaan allah subxaanahu wa tacaala weydiisano inuu noo dembi dhaafo dib u eegisna ku samayno acmaasheenna allahna subxaanahu wa tacaala aan ku caasinin wixii uuna amray oo axkaam ah iyo in aan nolosheenna ka dhigno mid waafaqsan shareecada islaamka allah wuxuu mudan yahay inuu naga badbaadiyo balaayada socota iyo cadaabka waxalaaga imaarada islaamiga ee afghanistan waxay guddi caafimaad u xil saartay inay baaritaanno ku aadan korona ka sameeyaan waddanka intii karaankooda ah iyo in dadka la siiyo adeegyo caafimaad intii la awoodo dardaarankeena ku aadan dhammaan dadka muslimiinta ah ee xaaladda korona waa inay qaataan dhammaan tallaabooyinka sharciga ah iyo kuwa caafimaadba si looga hortago cudurkan islamarkaana uusan u saameyn bulshada oo dhan alla ma qadare e imaarada islaamiga ee afghanistan waxay muujinaysaa diyaargarowgeeda ku aadan sidii ay mu'asasaadka uga saacidi lahayd inay dadka u gargaaraan meel walbana la gaadhsiin lahaa wixii daryeel ah oo ay dadku u baahan yihiin qaybaha dambe ee bayaanka wuxuu sheekh mowlabi nasiixooyin ugu diray mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan waxaan farayaa mujaahidiinta ku sugan duruufahaas xasaasiga ah in ay u turaan una naxariistaan si wanaagsanna ula dhaqmaan dhammaan dadka shacabka ah iskana ilaaliyaan inay wax dhib ah u geystaan qof ka mid ah bulshada ka fogaada dulmiga isla weynida iyo inaad bulshada ku dhibtaan awoodda iyo qalabka uu allaah idin makaniyey sidoo kale waxaa idinku waajib ah inaad si buuxda uga fogaataan exda iyo inaad dalabtaan sharaf iyo kasaramaridda dadka aadna u tixgelisaan qof kasta oo ka mid ah shacabka muslimka ee afghanistan inuu yahay walaalkiina aad ixtiraamaysaan gebagabadii waxaan ugu baaqayaa dhammaan maalqabeennada iyo ganacsatada inta lagu guda jiro maalmahan barakaysan ee ciidulfidriga inay u istaagaan caawinaadda qoysaska shuhadada agoonta carmalada fuqarada ka midka ah qaraabadooda iyo masaakiinta uguna gargaaraan intii ay kari karaan oo caawinaadda ah iyo in aysan ka laaban gacanta gargaarka iyo uhiilinta inta lagu guda jiro maalmahan adag ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka tahniyadda ciidulfidri mubaarak ee ka soo baxay amiirka guud ee imaarada islaamiga ee afghanistan sheekh mowlabi hibatullah
سعيد عانقت مسامعي فغدوت طيرا أنسوج waa hagaag mu'asasada warbaahineed ee assaxaab ayaa si cajiiba uga hadashay weeraradii waaweynaa ee alqudus lan tuhawad oo uu ku dhawaaqay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida xarakad al-shabaab almujaahidiinna ay bandiradda u sido kuwaas oo beegsaday danaha iyo ciidamada maraykanka ee jooga kenya iyo soomaaliya cadadka afraad ee majalada ummatun waaxida waxaa gebi ahaantiisaba lagu falanqaynayaa weerarada qudus lama yahuudiyeynayo ujeedooyinka ka dambeeya iyo ahdaafta ay higsanayaan haddaba warbixinta idinku soo maqan waxaanu si guud ugu eegaynaa cadadka afaraad ee majalada ummatun waaxida oo ah hadiyada ciidulfitr almubaarak ee mu'asasada warbaahineed assaxaab ugu talagashay dadka muslimiinta ah cadadka afraad ee majalada ummatun waaxida waa hadiyada ciidulfitr almubaarak ee mu'asasada warbaahineed ee assaxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ugu talagashay dadka muslimiinta ah ee u dabaaldegaya farxadda ciidda cadadkan oo leh ahmiyad gaar ah waxaa si qoto dheer looga hadlayaa howlgalka qudus lama yahuudiyeynayo oo uu ku dhawaaqay hoggaanka sare ee alqaacida bandiiradda sabqiga iyo sadaadkana u sido xarakad al-shabaab almujaahidiin kofarka guud ee majalladda waa masjidka barakaysan ee alaqsa kaas oo ay xoog ku haystaan yahuudda donald trumpna u aqoonsaday inay iyagu leeyihiin markii uu si toosa ugu dhawaaqay in safaaradoodii talaabiib ay u soo rareen magaalada barakaysan ee alqudus maqaalaad dhowr ah oo kala duwan ayaa ku qoran majalladda oo ka kooban konton beige waxaana guud ahaantooda ay yihiin maqaalaad ka hadlaya howlgalka qudus lama yahuudiyeynayo iyo si guud qadiyadda baytulmaqdes iftitaaxiyada cadadka afraad ee majalladda ummatun waaxida waxaa ciwaan looga dhigay sanad oo laga joogo markii ay bilowdeen howlgallada qudus lama yahuudiyeynayo waxaana usrada majalladda iyo hambalyada ciidulfitri kula wadaagtay guud ahaan muslimiinta ku nool caalamka waxaan ummaddeena aan jecelnahay ugu hambalyeynaynaa bilashada ciidulfitri almubaarak annagoo allah weydiisanayna inuu ka dhigo ciid wadata khayr barako nasri iyo cizi ay helaan guud ahaan muslimiinta kullu caamin wa antum bikhayr waxaan ummaddeena halkan ugu soo gudbinaynaa munaasabadda ciidda awgeed hadiyad uu ku milan yahay dhiigga daahirka ee shuhadada waana cadad gaar ah oo aan ugu talagalnay guud ahaan akhristayaasheenna kaasoo imaanaya kadib sanad kaamil ah oo laga joogo markii ay bilowdeen camaliyaadka qudus lama yahuudiyeynayo howlgalkaas oo sii socon doona allah idinkii inta laga gaarayo yoolka iyo hadafka loo bixiyey dhiigga wiilasha saadiqiinta ah ee ummaddu dhashay waxaana allah idinkii si gaara u tarkiisan doonaa camaliyaadkii ugu waaweynaa ay fuliyeen mujaahidiinta ummaddan muslimka ee midaysan annagoo caddayn doonnaa in camaliyaadkaas ay dhagaxdhig u yihiin in masjidka al aqsa iyo guud ahaan muqadasaadka ummadda laga xoreeyo saliibiyiinta iyo yahuudda ayaa lagu yidhi iftitaaxiyada cadadka afraad ee majalada ummatun waaxida oo ah hadiyadda ciidulfitri almubaarak ee mu'asasadaas saxaab ugu talagashay muslimiinta maqaal ciwaan looga dhigay camaliyaadka qudus lama yahuudiyeynayo waa fariimo ku socda ummadda muslimka ah cadowgeeda iyo wiilasheeda mujaahidiinta ah khalfiyadna looga dhigay isdaarkii weyna ee la magac baxay uma rukuucayno allah mooye ee ay mu'asasada alkataa'ib ku soo bandhigtay asheykh abuu cubayda amiirka xarakat al-shabaab almujaahidiin oo sagootinaya raggii fuliyey wararkii belidoogle ayaa ka mida maqaalaadka cajiibka ah ee ku qoran cadadka cusub ee majalada ummatun waaxida camaliyaadkaas iniqimaasiyada iyo istishaadiyada isugu jira waxay si isku mida u siteen fariimo ku socda ummadda muslimka iyo cadowgeeda waana fariimo inta badan lagu arko halkudhigyo ku dheggan wejiyada halyeeyada weeraray xarumaha saliibiyiinta halkudhigyada ciwaankaasna wuxuu ahaa waan ku ajiibay qudus marmarna waxay fariimahaas noqdaan bayaanaad ay soo saaraan jamaacaadka weeraradaas fuliyey marmarna waxay fariimahaas noqdaan kelimaad cod ah oo uu soo saaro sheekh ka mida culimmada jihaadka iyo thuquurta iyo macallin ka mida macallimiinta raggaas ama amiir ka mida umaradooda marmarna waxay fariimahaas noqdaan filim tawhiiqinaya weerarada halyeynimada ku dheehan tahay iyo dardaaranada ragga fulinaya ayaa lagu yidhi maqaalka qaybta ka ah maqaalaadka ku qoran majalada ummatun waaxida isagoo sii socda maqaalkan ay qoreen usrada majalada ummatun waaxida waxaa mar la qodobaynayay fariimaha ay xambaarsanaayeen howlgallada qudus lama yahuudiyeynayo lagu yidhi dagaalka caalamiga ah ee lagu hayo ummadda muslimka ah waa dagaal caqiido wuxuuna dagaalkaas wataa dano siyaasadeed iyo mid dhaqaale waxaana lama huraan ah in ummaddu garato arrimahaas kuwaas oo ah sababaha keenay in cadowgeena uu cadow nagu noqdo labo ummadda muslimka ah waa hal jasad oo haddii hal xubin ay xanuunsato jirka oo idil isugu wacanaya dhafar iyo soo jeed qudus waa qalbiga ummadda iyo qibladeedii hore sidaas darteed la yaab ma lahan in muslimiinta jooga soomaaliya maali yemen iyo maqhribulislaam ay isugu wacdaan qadiyadda qudus saddex dhibaatada ka jirta qudus waa musiibo haysata guud ahaan ummadda sidaas darteed guud ahaan ummadda muslimka ah waa inay ka qayb qaadataa sidii xal loogu heli lahaa dhibaatadaas daawadana waxaa laga doonayaa dhammaanteenna mas-uuliyaddana annaga oo idil ayayna saaran tahay afar maraykanka saliibiga ah danta uu ka leeyahay heshiiska loogu magacdaray safqatulqarni iyo taageerada uu siinayo yuhuudda waa xoojinta kayaanka sahyuuniga ah si uu u noqdo saldhig sahyu saliibi oo adag kaas oo ku dhex yaala bartamaha caalamka islaamka shan macrakada ay ku jirto ummadda muslimka ah ee lagu doonaya xoraynta qudus waa hal macrako oo keliya falastiin oo keliyana kama socdo dagaalkaas waana dagaal ballaaran oo ka socda jabhaad kala duwan kana dhan ah hal cadow oo ah isbahaysiga caalamiga ee sahyu saliibiyadda ayaa lagu yidhi maqaalka mar la tirinayey fariimaha howlgalka qudus lama yahuudiyeynayo ee ku socda muslimiinta mar lasoo hadalqaaday fariimaha howlgalkaas ee ku socda maraykanka iyo xulufadiisa waxaa maqaalka lagu yidhi kow annagu idinkuma bilaabin dagaalka mana nihin dadka idinku soo xadgudbay idinka ayaa nagu soo xadgudbay markii hore waana idinka kuwa xooga ku haysta dhulkeenna guryaheennana duqaynaya marka ha ka argagixina raduficilkeenna waxa soo socda ayaana ka daran labo camaliyaadkan dhimbilaheedii ugu horreeyey idinku soo gaartay nairobi gaar ahaan dhismaha fortin riverside halkaas oo afar ka mid ah ciidamada jiishul cusraha iyo axraarta soomaaliya iyo ardaydii ashahiid saalax annabhaani ku beegsadeen afraaddiina iyo danihiinna waxay idiin tahay farriin cad oo qeexaysa in ummaddan midaysan aanay marnaba suuragal ahayn inay daciifto oo ay ka taag darayso inay idinkula hardanto fagaaraha dagaalka wakhtiguba ha dheeraadee dagaalkuna ha dheeraadee ayaa lagu yidhi maqaalkan qaybta ka ah cadadka afraad ee majalada ummatun waaxida oo gebi ahaantiisaba looga hadlayo howlgallada qudus lama yahuudiyeynayo ahna hadiyadda ciidulfitri almubaarak ee ay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab ugu talagashay muslimiinta qaybaha dambe ee maqaalkan waxaa lagu yidhi jacaylka shahaadada iyo in inqimaasyada lagu galo cadowga diinta afkana ciidda loogu daro dawaaqiidda daalimiinta ah islamarkaana la gumaado laguna ciqaabo ficlada xun ee ay ku kaceen waa camal mashruuc ah iskuna waafaqsan yihiin dadka caqliga iyo fitrada leh diimaha samaawiga mid ay doonaanba ha haystaane umaradeena halyeeyada ah ee ka midka ah hoggaanka jihaadka ayaana dhaqan ka dhigtay inay ka qayb galaan qorsheeyaan kadibna hambaliyeeyaan howlgallada noocaas ah ee lagu edbinayo cadowga sidaas darteed waxaan aad u bogaadinaynaa dhammaan howlgallada jihaadiga ah ee lagu diidan yahay yahuudiyeynta filistiin laguna soo celinayo masjidka al aqsa oo ah halkii loo dheelmiyey rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam mid ka mida maqaalaadka ku qoran majalada ummatun waaxida wuxuu si qoto dheer uga hadlayaa dowrka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku leedahay difaacidda alqudus waxaana maqaalkan qoray qoraal lagu magacaabo xandalat alyemeni kama qarsoona guud ahaan caalamka kaalinta jihaad ee faca weyn taas oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka ciyaarayso bariga afrika iyadoo ka ilaalinaysa saliibiyiinta gumaysidoonka ah inay nabad iyo xasilooni ku helaan dhulka soomaaliyada aan jecelnahay waxaana sidoo kale dadka ka qarsoonayn weerarada culculus ee ay xarakada ku qaadayso ciidamada maraykanka iyo dabadhilfidooda afrikaanta ee ku sugan wadamada deriska la'a soomaaliya mid ka mid a camalyaadkaas iyo weerarada shabaabnimo waa howlgalladii qaybta ka ahaa silsilada qudus lama yahuudiyeynayo kuwaas oo dhimbilahoodii ugu horreeyey ay shidaan halyeyada geeska afrika dhimbilahaas oo maraykanka ku qabsaday nairobi ayaa lagu yidhi maqaalka isagoo sii socda maqaalka wuxuu intaa ku daray afar ka mida libaxyada jeyshul cusraha iyo ardayda ashahiid saalex annabhaani ayaa weeraray dhismaha fortin riverside waxaana weerarkaas uu ahaa mid bareer ah oo sahyu saliibiyiinta lagu beegsaday bartamaha caasimadahooda iyo dhulkooda walaalaha inqamaasiyiinta ahna waxay kaalintooda uga soo dhalaaleen sidii la rabay iyagoo xambaarsan casiimo adag hal adayg sugan iyo deergarow iyo nafurnimo sarraysa shicaarka labeyka yaa qudus ayaa ku dheganaa wejiyadooda daahirka ah ayaa lagu yidhi maqaalkan looga hadlayo dowrka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee difaacidda al-qudus waxaa maqaalka lagu sheegay in howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanu intaas oo keliya ku ekayn ayna mujaahidiintu ku dadaaleen in bannaanka soo dhigaan dowrka qarsoon ee maraykanka ma ahan mana ahaan doono howlgalkii ugu dambeeyey weerarkii weynaa ee beegsaday saldhigga ugu weyn ee uu maraykanku ku leeyahay soomaaliya oo ah saldhigga belidoogle ee wilaayada shabeellaha hoose koonfurta soomaaliya wuxuuna ahaa weerarkaas kii ugu darnaa ee gumaaday saliibiyiinta marka laga hadlayo weerarada casrigan dhacay halkaas oo ay ku hobteen madaxyada tobannaan askar maraykan iyo yuhuud isugu jira iyadoo ay intaa dheer tahay gawaarida dabaabadaha iyo diyaaradaha wax burburiya ee halkaas lagu burburiyey ayaa lagu yidhi maqaalkan uu qoray xandalat alyemeni wuxuu qoraagu sidoo kale soo hadal qaaday weerarkii weynaa ee mandhabey kaas oo naftood horyaal ka tirsan xarakat al-shabaab almujaahidiin ku beegsadeen saldhigga ciidamada maraykanka ee laamu kadib waxaa yimid khaswadii mandhabey taas oo halyeeyada islaamka iyo xoogaga inqmaasiyiinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin ku beegsadeen saldhigga ciidamada badda ee maraykanka ee simba tobankii jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kowdii hijriyada waxayna mujaahidiintu ku guulaysteen inay gubaan saldhigga masimba ee gacanka manda ee gobolka laamu ee kenya halkaas oo ay mujaahidiintu ku dileen toddobiyo toban askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ee maraykanka iyagoo halkaa ku gubay gaadiidka iyo diyaaradaha cadowga waxaana goobta ka dhacay malxamad iyo duulaan islaami ah iyo nafarnimo ay carabka iyo qalinkuba ka caajisayaan inay tilmaamaan ayaa lagu yidhi maqaalkan ciwaanka looga dhigay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadaaladeeda caskari ee ay ku leedahay difaacidda al-qudus laba qof iskuma khilaafsana in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka mid tahay jamaacaadka ugu badan ee afrika ku xasuuqaya saliibiyiinta kaasina waa fadliga allah ee barax tiran kuna galladaystay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarada noocaas ee ay ka muuqato dhiiranaanta ka gudbaya xuduudaha iyo dhufaysyada waa towfiiqda allah shakina noogama jiro in sababta ugu horraysa ee suurogelisay weeraradaas ay yihiin in si dhab ah oo ay niyadsami ku jirto ugu kaceen difaacidda qudusta sharafta leh acmaasha iimaaniga ee noocaas ah way adag tahay in la sameeyo xilli ay aad u daran tahay muraaqabada joogtada ah ee ay saliibiyiintu ku hayaan mujaahidiinta alle ayaa horaan iyo haddaba ku mahadsan in addoomihiisa uu waafajiyo inay daalimiyiinta gaarsiiyaan danta wallah ka leeyahay ayaa lagu yidhi maqaalka lagu baahiyey majalada ummatun waaxida si guud waxaan baraarujinaynaa ahmiyadda ay leeyihiin howlgalladaas wanaagsan ee ay fulisay xarakat al-shabaab almujaahidiin allahna waxaan u weydiinaynaa inuu ugu abaalgudo ajar wanaagsan howlgalladaas waa tallaabooyin muhiim ah oo qayb ka ah hawsha laga rabo ummadda ee ah xoraynta masjidul aqsa waxaana si dhaba u sugi karnaa in waddada alqudus ay lama huraan tahay inay soo marto belidoogle iyo nairobi ayaa lagu yidhi maqaalkan marka laga soo tago maqaalaadkan aan soo xusnay waxaa majalada ku jira maqaalaad muhiim ah oo mid weliba ahmiyad gooniya leeyahay iyadoo ay dheer tahay kelimaad iyo ikhtibaasaad laga soo qaatay hadallada culimo rabbaaniyiin ah iyo hogaamiyaal nafur badan oo qaarkood nool kuwana la kulmay allah casa wajalla qof kastana wuxuu kaga bogan karaa cadadkan inuu gacanta ku dhigo si deganna u akhristo waxaa idinku soo maqan warbixin muhiim ah oo ku aadan caadaadka iyo dhaqannada dadka muslimiinta inta lagu guda jiro maalmaha ciidulfitr almubaarak balse markan waxaad ku soo dhowaataan qadar ogeysiis ah يا غيمة الفرحة تألقي في السماء واسقي الكون غازير سعد مرنما لننتشي الأنسى رقراقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم ogeysiis muhiim ah idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay qabatay xaflad heer sare ah oo gunaanad u ahayd barnaamijkii taariikhda alxuruub asaliibiya ما أشبه الليلة بالبارحة عاو حلي وأكا حلي عاو إسو أكا marka dhacdada hadday isku mid tahay dagaalkii waa dagaalkii fashilku waa fashilkii abaartu waa abaartii aaranku waa aarankii marka ataariikhu yuciidu nafsahu marka insha allahu tacaala barnaamijkaas taariikhda iyo barnaamijyada ay idaacaddu daysay ama hadda walaalkii iga horreeyey ka hadlay waa wax muxuu ahaaye een, munaasib u ah ummadda muslimiinta ah dagaalka amar markiid iyo ee, dadka meel geedka qabaa'ilada soomaaliya ruugda ma inshal baha doonaana dadka bulshadeena ma naga doona dad oo baaldahbu gala doona dadna ma naga doona dad oo dib walba ahayna sidii waagii dagaalkii Uxud oo waag- waagaastay amal waxaan iskuullada gaalada iyo jaamacadu ku soo barannay waxaa taariikhdan lagu bari jiray dagaalkii koowaad adduunka bamkii hiroshima lagu dhuftay nagaasi dagaalkii labaad ee adduunka wixii ka dhacay hitler iyo musoliini war waxaana hadda aad sheegaysaanba xuruubu saliidiya aniga haddaaba iigu horraysaba idaacadda alfurqaana ka faa'iidaysahayaaba raggeenna hore waa is yaqaanaan kollay waxaana shaqo ku lahayn war aniga ma- maraykan bamgareey iyo awooddiisu maxaa lee barayaa aawa taariikhdeeda aniga waxaan noogu sheekayn jiray daayooda eh, bini'aadamku inuu asalkiisa daanyar ahaa kabacdina uu isbedelay oo marba isbedelay kor u kacay kor u kacay kabacdi uu bini'aadan naqday taas ayaa lanoogu soo bari jiray iskuulaadka wax taariikh islaama aan ku soo qaadanay ma jirto marka baaraka allahu fiikum xuruuba saliibiya allaha barakeey idaacadda alfurqaan wax weyn bay soo saartay waxaa ilaahay mahaddiis ah iyadoo idaacado islaami hadda ay noo yimaadeen gaar ahaan idaacadda alfurqaan oo muddo fara badan hadda deegaamo badan oo walaayooyin ka tirsan ay ka furan tahay wararka loo baahan yahayna ay isugu soo gaarsiinayaan sida tin oo cajiin laga siibayo camal warka adduunka daafiis ugu dambeeyey isagoo dhab ah xaqiiqda ka sheegayiin waa aad bay ugu mahadsan yihiin waxay kaloo ku mahadsan yihiin sida aad la socotaan qof walba isagoo gurigiisa jooga ninkii owl waxaan wax baran jiray ninka masaajidka tago oo kitaabkiisa qaato oo sheekha ku xiran hadda nin walba iyo cunug walba iyo islaam walba gurigeeday sheekh ku noqotay dagaalkii uu qaaday oo uu saylac ka qaaday sini sini baa la dhihi jiray asagu ku tagay guduudkiya waa tii uu baray gurunja cayriin golyay maalintaan idhi darkii inuu galaan sheegay geedkaan ku tiirsaday rag inuu garab maraan sheegay gulufkiya colaadaan ku dhigay kufriga in lagu go'aan sheegay u fiirso aslam sida ditoorka iyo raggii hore ay ka shanqariyeen ee maaragtay wax ku soo bartay tacliintii waana la aftir dhumiye haddaan nahay dadkii wax bartay laakiin insha allahu waa aragtay ditoorka iyo anigii rag nala mida ilaahay baa istidraagna siiyey waa ka daba tagna dabatag ditoorka hadda wuxuu yidhi haddaan baan ugu baranayaaba taariikhda maalin waa la mid baan xafladda oo lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada aqoon-yahanada ganacsatada odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada islamarkaana laga jeediyey khudbado laguna soo bandhigay talooyin dhaxalgal ah ayaa waxaan idiin soo baahin doonaa caawa saacaddu markay tahay siddeedii iyo barkii ama laba saac iyo barkii fiidkii insha allah لننتشي الأنسى رقراقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم قد أكملنا الحلم والقلب تمايلا في ابتهاج وشدا يا غلوة الروح وضوء البسمة أنتما سارات وميسون سرور تميسا بأجمل يوم يفيض شوقا لكما بذل وإخلاص
waa hagaag dadka muslimiinta ah waxay leeyihiin caadaad iyo dhaqanno kala duwan inta lagu guda jiro munaasabadda ciidulfitr almubaarak warbixintan wuxuu waryaheena maxamed ismaaciil ku eegayaa caadaadka iyo dhaqannada qaar ka mid a waddamada caalamka islaamka
عيد عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك ciidulfidriga waa maalin farxad u ah dadku muslimiinta ah meel kastoo ay ka joogaan caalamka markaas oo uu dhammaado soonka bisha barkaysan ee ramadaan waana maalmaha farxadda tahniyiinta ciyaaraha ay diinta fasaxday isbooqashada waxayna muslimiinta si wadajir ah isku weedaarsadaan hambalyada iyo dacooyinka ugu wanaagsan inkastoo ay ciidda iyo farxadda ay ka saman yihiin muslimiinta haddana waddan weliba wuxuu leeyahay arrimo u gaar ah waxaana warbixintan idinkugu safri doonnaa caalamka islaamka عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين haddaan ka horumarno xaramaynka farxadda ciidda waxay muuqanaysaa inta aan la gaarin ciidda tobanka dambe ee ramadaan ayaa laga dareemayaa diyaargarow ku aadan ciidda oo suuqyada ayay dadka buux dhaafinayaan salaada ciidda ayay dadka iskugu imaanayaan inta badan kacbadda iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasallam kadibna waxay bilaabayaan hambalyada ciidda sida kula caam wa antum bikhayr xasaakum min cawda taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal iyo wixii la midka ah inta badan dalxiiska ayay aadaan dadka ku dhaqan xaramaynka oo aabbaha hooyada awoowe carruurta iyo ayooyooyinka ayaa hal meel iskugu imaanaya ayagoo fadhigaasi ku muujinaya farxadda ciidda نبث بها المشاعر والحنين فنظهر بالوفاء شعور حب ونحن haddaan u imaanno reer filistiin waxaa halkudhig u ah farxadda ciidda waxay ka guulaysatay dhibaatada iyo xanuunka inkastoo ay filistiiniyiinta xanuun nabaro iyo dhibaato habeen iyo maalin ah haysta haddana reer filistiin ciidda ayay si wanaagsan u soo dhoweeyaan ayagoo ku dadaalaya inay ku dugtaan masjidka al aqsa ee gumaysiga yuhuudda ku jira habeenka ayaana ka soo baxa kaalintooda macmacaanka ayay diyaariyaan sida macmacaanka loo yaqaano annaquuc alyaxmiig albarsaq saxlabalkaynuur almacmuul iyo kuwa kale maalinta ciidda haddaad indhahaaga u jeediso waddooyinka iyo magaalooyinka filistiin waxaad arkaysaa ka hor inta uusan mu'adinka codkiisa kor u qaadin salaadda subax kumanaan carruur ah wejiyadooda ayaana ah kuwa dhoolcaddaynta ay ka muuqato islamarkaana markii masjidka ay gaaraan waxay u tartamaan safka hore si ay takbiirta ciidda u qaadaan kadibna markii ay salaada dugtaan waxay aadayaan waalidiintooda ayagoo madax iyo gacmaha ka dhunkanaya si aad iyo aadna ugu faraxsan farxadda ciidda علينا وأسبغ فضل نعمته علينا
yemen waa dhulka xikmadda iyo iimaanka waxaynu si weyn u qiimeeyaan ciidda ayagoo leh caadooyin kala duwan reer yemen inkastoo waddanka uu xaalad adag ku jiro haddana dareenka farxadda waa mid weli jira macmacaanka ay isticmaalaan waxaa ka mid ah fustuqa doolshada looska iyo zabiibka oo ay caan ku yihiin reer yemen gobollada qaarna waxaa loo yaqaana fata ayaa laga cunaa oo ah qubis iyo malab amba qubis iyo timir lisku daray waxaa jira caado kale oo ay iska dhaxlaan yemeniyiinta si weynna ugu dadaalaan taasoo ah qaraaba xiriiriska subaxa ciidda ayay isbooqadaan ayagoo u arka waajib diini ah kuwa jooga magaalada waxay u safraan baadiyaha taa oo xoojinayso xiriirka qoyska sidaas ayayna ku kulumsanayaan farxadda aragtida ehelka iyo farxadda ciidda dalka ciraaq waa dal xadaarad leh ciidahana si weyn bay u dabaaldegaan carruurta ayaana ah kuwa camra waddooyinka iyo xaafadaha ciraaq ayagoo ku ciyaaraya alcaabta noocyadeeda kala duwan halka haweenka ay isku hoolaan diyaarinta cuntooyin kala nooc ah waxaana ka mid ah macmacaanka ay u yaqaanaan almasluuq alxulquum iyo alkaliija oo ay reer ciraaq ku cabaan shaaha ciraaqiyiinta waxaa caado u ah inay qaraabada booqdaan kadib salaada ciidda ayagoo ka bilaabaya guriga waalidiinta waalidka waxaa farxadda ciidda u dheer farxadda ubadkiisa ciidda reer masar xiise gaar ah bay leedahay oo xaafadaha iyo waddooyinka ayaa waxaa inta badan lagu qurxiyaa boorar ay ku qoran tahay shacaa'irta ciidda waddooyinka ayaana ah kuwa cariiri ah ayadoo ay jiraan warshado macmacaanka iyo xalwada sameeya ayaa haddana habeenka reer masar waxaa dhaqan iyo caado u ah inay gurigooda ku samaystaan macmacaano kala duwan وملأت قلوبا شاهقات الحصون باغتراب الصفائي dalka morocco aroor hore ayay reer morocco u soo baxaan goobaha salaada lagu tukado waxayna isdhaafsadaan salaanta ayagoo takbiirta kor u qaadaya dadka ayaana si wadajir ah u sameeya dabaaldegyo ku aadan ciidda reer naijeeriya waa kuwa ku caanbaxay in maalinta ciida ay soo xirtaan dhar isku eg eg ayagoo ku dhawaaqaya takbiirta waxayna ku dadaalaan in salaada ciida ay ku dugtaan fagaare ama cuntooyinka dadka naijeeriya waxaa ka mid ah iyaaba iyo amaala oo ah cuntooyin aad u macaan ciidda reer aljeeriya waa mid kulamsaday farxad qalbi furnaan iyo iscafin reer aljeeriya waxaa dhaqan u ah inay iscafiyaan maalinta ciidda ayadoo ay tahay in mar kasta liscafiyo haddana macaan kale ayay u leedahay maalinta ciidda inta badan carruurta ayay ka farxiyaan waddooyinka iyo dadka waaweyn u soo baxaan ayagoo wata lacag amba xalwo ay siiyaan carruurta waxaa intaas u dheer reer aljeeriya qaarkood ayaa sameeya barnaamijyo iyo mashaariic lagu caabinayo dadka muslimiinta ee fuqarada ah maalinta ciidda haddaba si guud muslimiinta caalamka waxaa astaan u ah maalmaha ciidda farxad qalbi wanaag dabaaldeg hambalyo isbooqasho iyo isgacan qabasho waxaana ciidan ay timid ayda cudurka koronafirus oo ka dilaacay meelo badan oo ka mid ah caalamka isbeddello la taaban karana ku keenay howlmaalmeedka dadka sida cibaadaadka waxbarashada shaqada iyo wixii la midka ah
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmiraynaa barnaamijka caalamka iyo ciidda waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheen maxamed ismaaciil iyo maxamed cali aadan oo barnaamijka nagala qayb galay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dhegaystayaasheenna waxaana mar kale dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan leennahay ciidukum mubaarak taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal
فغدوت طيرا أنسو جل القهار بفرحتك فراشة وردية في ظل